أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada warkada hornimo ugu doorkaroon oo aynu idinkugu hayno idaacadda islaamiga landalus waxaa ka mid ah dhegaystayaal warbaahinta caalamka ayaa si aad ah u daabacday jabkii kooxda riddada soomaaliya ka soo gaaray dulaankii ay ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah kooxda riddada soomaaliya ayaa markii ugu horreysay si rasmi uga hadashay markab hub u siday oo gacanta uu ku dhigay maamulka ashadaldirirka ee puntland howlgal khasaare lagu gaarsiiyey maleeshaadka murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaalo murtadiinta dhexdooda ku dhex maray shalay magaalada badaxaaw ee gobolka gedo munaasabad lagu maamuusayay arday ka qalinjabisay madarasada ibnu cabaas ayaa ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga baay ardayda maxadka khadiijatu bintu khuwaylid ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga gedo
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay siddeed iyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo toddoba qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan kooxda riddada soomaaliya ayaa si rasmi ah markii ugu horreysay uga hadashay markab hub u siday oo gacanta uu ku dhigay maamulka ashaadir dirirka ee puntland sida uu ku warramayo walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan muddo lix maalin kadib kooxda riddada soomaaliya ayaa war ka soo saartay markabkii waday hubka ee maamulka riddada puntland uu gacanta ku dhigay maalintii jamcihii aynu soo dhaafnay kooxda riddada ayaa sheegtay in markabkaasi uu socday magaalada muqdisho si gaar ahna looga leeyahay xarunta turkisom iyadoona falka lagu qafaashay ku tilmaantay mid burcadnimo ah markabku wuxuu kusii jeeday dekedda muqdisho isagoo siday qalab ciidan loona waday xarunta tababarka ciidanka ee turkisom si waafaqsan heshiisyada iskaashiga difaaca u dhexeeya soomaaliya iyo turkiga shixnaddu waxay ku socotay sifo sharci ah marka laga soo taga qalabka ciidan markabku wuxuu sidoo kale siday badeecooyin ganacsi oo ay leeyihiin ganacsata soomaaliyeed ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay kooxda riddada xukuumadda xasan gurguurte ayaa dalbatay in markabkaasi si deg dega loo soo celiyo iyadoona hanjabaad hawada u marisay maamulka saciid dani sheegtayna inay qaadi doonto tallaabo ay isaga difaacayso xadgudubka ay sheegtay inuu kaga yimid puntland dowladdu waxay dalbanaysaa in si deg deg ah oo shuruud la-aanna lagu soo daayo markabka maadaama uu sido shixnado sharci ah oo loogu talagalay ujoodooyin difaac sii haysashada sharci darrada ah ee markabku waxay horseedaysaa in dowladda federaalku ay tallaabo amni ah oo sharciga waafaqsan ka qaado goobaha iyo shakhsiyaadka xudunta u noqday falalka burcadbadeednimo tillaabooyinkaas oo ay ku hubsanayso amniga maraakiibta sida sharciga ku maraysa badda soomaaliya ayaa sidoo kale lagu yidhi warka ka soo baxay kooxda riddada waad mahadsantahay abu xasaan howlgal khasaare lagu gaarsiiyey maleeshaadka murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay ah qarax la beegsaday fariisin maleeshaadka riddada ay kaga sugnaayeen xaafadda ciise cabdi ee degmada dayniile ee muqdisho dhaawac uu ahaa la askari oo murtad ah waxaana qaraxaasi uu imaanayaa xilli mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada ay ka fulinayaan gudaha magaaladaasi caasimadda ah faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaalo murtadiinta dhexdooda ku dhex maray shalay magaalada beldaxaawe ee gobolka gedo marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan haya dagaalo xoogan oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa shalay waxay ka dhaceen gudaha magaalada beldaxaawo kuwaasoo u dhexeeyey maleeshaad murtadiin ah oo kala taabacsan maamulka riddada ee jubbaland iyo kooxda riddada soomaaliya dagaalada ayaa yimid kadib markii shalay uu magaaladaasi gaaray murtada cabdishiid janan oo dhowaan kooxda riddada soomaaliya u soo magacowday taliyaha nise ee gedo maleeshaadka taageersan jubbaland ayaa weerar ku qaaday diyaarad keentay murtada janan wuxuuna kadib weerarkaasi isku bedelay dagaal xoogan oo magaalada gudaheeda ku faafay oo labada dhinac dhex maray murtadiinta taabacsan axmed madoobe ayaa ugu dambeyntii la wareegay gacankuhaynta magaalada bardaxaawo iyadoona dhinaca kale dagaal looga saaray magaalada kuwaasoo markii dambe isugu tegay xero lagu magacaabo u k oo ku taalla duleedka magaalada inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladaas ku dhintay ku dhowaad ilaa toban ruux halka tore intaas ka badan ay ku dhaawacmeen dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaana u badan dhinacyadii dagaalamayey maxamed xuseen alkaadi oo ah guddoomiyaha gedo ugu magacaaban maamulka riddada ee jubbaland oo ku sugan magaalada bardaxaawo ayaa sheegay inay ka adkaadeen kooxahi uu soo diray xasan gurgurte qoladii halkan sida xoogga ah sharci darada ku haysatay xafiisyadan hadda aan taagannahay oo jabsatay looga saaray guud ahaan degmada sida guddoomiyu sheegay waa seef wax dhibaataa ma jiraan si buuxda waxaa gacanta ugu hayo dowladda jubbaland cid walba oo qas iyo dhibaato gobolkan iyo deegaankan u keenaysana horeyna waa u sheeganay waana ugu celinaynaa kama aqbalayno xasan sheekh iyo tiimamka maafiyada uu soo dirayo oo ugu talagalay gobolkaa inuu ku dhibaateeyo awaaqib xumada ugu dambayso ay maaragtay halkan ka cabbi doonaan waa tan iyo mid ka daran waxaan leenahay xasan sheekhow nimanka dabadhelifyada ah oo gobolkan inay burburiyaan aad u soo diraysid oo bulshadannada inay dhibaateeyaan doonayo meeshaada ku cesho haddaadan ku ceshin middaan iyo mid ka daran bay arki doonaan xaaladda magaalada bardaxaawo ayaa weli kacsan waxaana labada dhinac soo kala gaaray gurmudyo kala duwan iyadoona la filan karo inuu mar kale uu halkaasi dagaal ku dhex maro dhinacyada dagaalamay shacabka ku dhaqan magaalada baled xaawo ayaa shalay isaga barakacay magaalada kadib markii qaybo ka mid ah xaafadaha magaaladaas ka kooban tahay ay ku soo dhaceen qaar ka mid ah madaafiicdii labada dhinac isweydaarsadeen mahadsanid marwaan munaasabad lagu maamuusayay arday ka qalinjibsay madarasada ibnu cabaas ayaa ka dhacday degmada labaatan jiro ee wilaayada islaamiga baay bashiir muxidiin awayman ayaa umuurtaasi warbixintan ka diyaariyey degmada labaatan jiro waxaa dhowaan xaflad qalinjebin loogu qabtay laba iyo soddon arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo dhammaystiray barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee lagu barto madarasada ibnu cabaas ee hoostagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay munaasabadan ayaa si heer sare loo soo agaasimay waxayna ka dhacday masjidka jaamaca ee degmadaasi waxaana ka soo qaybgalay martishar fara badan oo ka kala socday qeybaha kala duwan ee bulshada maamulka waxbarashada culimada odayaasha dhaqanka iyo waalidiinta ardayda ugu horeenna waxaa xafladda si rasmi ah u furay maamulaha madarasada ibnu cabaas kaas oo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay barashada qur-aanka iyo dowrka madarasada ay ku qaadanayso tarbiyada akhlaaqda iyo aqoonta jiilka soo koraya kulankan geekilin rooga maybo ah ikhtitaam xaflatu ilmihii oo dhammaayeen tasxiix tilaawati alqur'aani alkariim oo muddunaha ka jaraan yaan fidhiin eyaalku mayba ha qaadadeena tasxiix tilaawati alqur'aani alkariim muddo lix biloodee hamiyii maalan ya qaadadaayan saddex bilood oo xifdiya yeelanka dari hooyoona ka qaadadaayan iyo diyaargarow intilka jari geeka marka maybaan fadhiyaana inayo shahaadadiyoona la sii oo tasxiigaasina lahangebagabay kadib qaar ka mid ah ardayda qalinjebinaysa ayaa madasha ku soo bandhigay nuqul ka mid ah waxyaabihii ay barteen intii ay madarasada dhiganayeen waxaa aad loola dhacay sida ay ardayda u fahmeen culumta tafsiirka fiqiga akhlaaqda iyo axaadiidta taasoo muujisay tayada waxbarasho ee ka jirta madarasadan ka furan magaalada labaatan jirow wlahdu btajwiidi xatmu laazimu man lam yusaxixi lqurana aasimu liannahu bihi ilaahu anzala wahakada minhu ilayna wasala هل بوسعك أن تضيل التفاصيل التعريف من القضاء العشرة وراوياه نعم هو النافع المدني وأما راوياه قالون ورش من هو القارئ الثاني من القضاء العشرة وراوياه هو ابن كثير المكي وأما راوياه البزي وقنبل waxaa sidoo kale madasha ka hadlay suldaan maxamed macalin xuseen oo ah suldaanka guud ee beesha harin wuxuu suldaanku si qiiro leh ugu hambaliyey ardayda isagoo sheegay in ilbaxnimada ummaddu ay ku xiran tahay qur-aanka iyo cilmiga islaamka wuxuu ku booriyey waalidiinta in carruurtooda si joogta ugu dhiirigeliyaan waxbarashada diinta islaamka walahtanan inbandheka isinba aragaasan iyo halkun shalay markii oo lijiyey oo ibnu cabaas macadka markii lijiyey walahdan iyo dul akhriyaayan makasaan marka insha allahu tacaala juhdiyaa la geli dadaalaa la geli kolleygii marka maybu macalimiin iyo markan babax dhigan muddo dheer bacdisha marka maybu ah jimay baa unuba aragahayna waa miraha ta hortaana marka laha kabandhikaya kumada marka ikhwaa diintan islaamkan ma intaa ka deerti haska geysiis mana yaa intaa ka deerti xafladdan ayaa si aadaha la isugu soo dabariday qabsoomideeda si aadahna looga soo shaqeeyey waxayna ka tarjumaysaa horumarka waxbarasho ee ka socda degmada labaatan jirow iyo doorka weyn ee madrasada ibnu cabaas ay ku leedahay barbaarinta jiilka diinta fahamsan sida aan u rajaynayno waxay sidoo kale ahayd mid dhiirigelinaysa xidhiirka ka dhexeeya bulshada maamulka iyo xarumaha tacliinta iyadoo ay muuqatay in bulshadu reer labaatan jiro ay garab adag u yihiin horumarinta waxbarashada qur-aanka kariimka iyo culunta kale ee sharciga ah mahadsanida waa iman ugu dambayntii ardayda machadka khadiijata bintu khaylet ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada gedo casaam carafaad ayaa faahfaahinaya maktabka dacwadda waa xarun muhiim oo ka shaqaynaysa fidinta dacwada islaamka iyo karuqaadidda diinta iyo kobcinta fahanka saxda ah islaamka maktabku waxa uu mudnaanta ugu horeeya siiyaa waxbaridda dadka qaybahooda kala duwan isagoona adeegsanaya macahiidda maraakiista duruus furan iyo munaasabada wacyigelin ah waxa uu dhanka kale macadka khadiija uu ka mid yahay xarumaha ugu muhiimsan halkaasoo dumarka ay ku bartaan qur-aanka iyo culuumtiisa iyo duruus kale oo sharciho kala duwan sidoo kale macadka khadiija waa halka lagu diyaariyo gabdhaha daaciyaadka ah si ay u xambaaraan mas-uuliyadda gaarsiinta dadka dacwadda islaamka dhowaan waxaanu booqannay xarunta macadka khadiija bintu khuwalid ee uu ku leeyahay degmada celcadde أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم macadkani waxa uu ka mid yahay xarumaha u firfircoon ee haweenka muslimaadka ee lagu baro culumta sharciga ah inta aan ku guda jiray booqashada macadkan ayay ardayda soo bandhigeen bandhig cilmiyeed heer sar ah oo muujinayay fahanka qodada dheer ay ka heleen culumta sharciga ah iyo isbedelada aqooneed ee ka jira degmada celcadee قبل شروع في صلب الموضوع نقدم تحية طيبة عطرة ممزوجة بالحب والمودة إلى المسلمين في كل مكان وخاصة إلى أميرنا وقائدنا البطل الهمام الشيخ أبي عويدة أحمد عمر حفظه الله وإلى والي ولاية جدة الإسلامية الشيخ لقمان أبو أنس حفظه الله ورعاه ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونشكر أيضا الحاضرين نقول لهم نورتم حفلتنا بحسن الحضور يا معشر من حضر في مجمع يملأ الآفاق ضياء يا من أشرقت وجوههم كالقمر لكم منا تحية أغلى من الدرر وأزكى من العذر نحن الطالبات لإعداد الداعيات لمعهد خديجة بنت خويلد في محافظة عين العدل بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى عبس ووجت وتولى وجستي أن جاء إنه يماري درتته نبي محمد اللعمانك إن لولها wamaa yudiriika maxaa ku ogeysiiyey nebi maxamedow lacalahu inuu mudan yahay zaka inuu isdahiro ow masameeha yadakar uu waansamo oo fatanfaca ay anfacdo addikra waanad ama mase ruuxi istaqnaa deeqtoomay fa anta adiga nebi maxamedow low asaga tasadaa u banbaxaysaa wamaa calayka ma aha nebi maxamedow dushaada an lahay zakaa inuusan isdahirin kitaabu salaah baabu lmawaaqiit can cabdillaahi bni camar ashaybaan oo ismuhu sacad ibnu ilyaas qaala waxa uu yidhi xadadanii waxaa ii sheekeeyey saaxibu haadihi daar wa ashaara waa uu ku ishaaray biyadihi gacantiisa ilaa daari cabdillaahi bni mascuud qaala waxa uu yidhi sa'altu nabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga alle ayaan weydiiyey ayulcamali camalkeeba axabu ilallah allah agtiisa loogu jecel yahay qaala waxa uu yidhi asalaatu calaa waqtiha salaad waqtigeeda lagu tukado qultu waxaan idhi tuma ayu maxaa ku xogo qaala waxa uu yidhi biru lwaalidayn qultu waxaan idhi tuma ayu maxaa ku xogo qaala waxa uu yidhi aljihaadu fii sabiili illah قال وحو حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك على يكواني شيغي ولو ازددت وانت كزيادة دلبي لهان لزادني واوي زياد لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟
بخير والحمد لله وكيف حالك أنت يا أختي؟
أنا كذلك هل تستمعني أن أسألك في سؤالك؟
نعم تفضلي في أي مدرسة أنت؟
أنا في مدرستي معد خديجة بنت خويل من هؤلاء الفتيات يا قدر؟
هن زملائي كم عيد في السنة؟
في السنة عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى شكرا لك يا أختي أنت أولى بالشكر أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحتى أولها الصحيح وهو ما اتصل سنده ولم يشذ أو يعد waxaan u mahad celinayaa maktabu dacwatar lixarakati shabaab ulmujaahidiin gaar ahaan maktabkeenna gobolka gedo khaasatan haddana waxaan u mahad celinayaa macalimiinteenna oo ilaahayga raxmaanka ahaa uu ku manaystay inay nagu bixiyaan juhdi badan waan idiin mahad celinaynaa waxaan in leenahay haniian lakum intaas kadib waxaan soo dhaweynayaa adeecatul al andulus oo runtii la dhihi karo waa adeecad agtanada qaali ka aha cadowga agtiisana dhibaato ku aha oon isleenahay waa rugni ka mid aha min arkaanil jihaad insha allah waxaan rajaynaynaa inay maxay ahayda sii ballaarato waana u ducaynaynaa dhallinyarada ka shaqeeyo waxaan leenahay ilaahayga raxmaanka aha idin barakeeyo intaa kadib waxaan ku qaadanaa macadka oo noo socdo kow alqur'aanulkariim laba tafsiirkiisa waxaa noo saddexeeya fanul xadiid waxaan ka qaadanaa oo noo socdo kitaabka la yidhaahdo cumdatul axkaam waxaa kaloon qaadano noo dhammaaday kitaabka la yidhaahdo bayquuniya waxaa kaloo noo socdo maxayda kitaabada socda ka mid aha maxay ahayda kitaabka la yidhaahdo kitaabu tawxiid uu iska leeyahay asheykh maxamed bin cabdiwahaab waxaa kaloo noo socdo kitaabka la yidhaahdo siiru nabawiya oo ahaa kitaabka la yidhaahdo khulaasatlbahiya waxaa kaloo noo socdo duruusul carabiya kitaabka alajurumiya bandhig cilmiyeedkan ay soo bandhigeen gabdhaha daaciyaadka ee wax ku barta macadka khadiija bintu khuwilid ee degmada ceelcadee ayaa bannaanka soo dhigaya dadaalka hagaarlaanta ee maktabka dacwadda howlaayadda islaamiga gada uu ku bixinayo dumarka muslimaadka ee ku dhaqan degmooyinka deegaanada howlaayadan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu